galab wanaagsan markale dhegeystayaal banaanbax aan halkaa aan ku celiye waa banaanbaxay haweenku ku doonayaan sida ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda iyo qoondada soddon boqolkiiba ay ku leeyihiin golayaasha baarlamaanka ee soo socda ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana warbixin arrintaasi ku saabsan muqdisho inooga soo diray weriyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse banaanbaxay ujeeddadiisu tahay sidii haweenka soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda ku aadan qoondada boqolkiiba soddonka ay ku leeyihiin dhismaha dowladda cusub ee soo socota ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho banaanbaxan oo ay kasoo qayb galeen haweenka degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ugu horreyn ka hadashay guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir batuula sheekh axmed gaballe oo ka warbixisay ujeeddada banaanbaxa maanta maanta banaanbaxa aan u soo baxnay wuxuu ka turjumayaa in gabdhaha soomaaliyeed aysan yeelaynin in lagu tunto xaquuqdooda aysan oggolaan doonin inay ka maqnaadaan talada siyaasadda iyo maamulka dalka madasha qaranku waxay mar walbaba xoogga saartaa in ay xaquuqda haweenka soo bannaan bixinin in aysan siin gabdhuhu waxa ay xaquuqda ugu leeyihiin ee looga baahan yahay sidoo kale banaanbaxan ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka cabdiqani sheekh cumar oo sheegay inuu ku baaqayo in banaanbaxa muqdisho ka dhacay maanta ee ay haweenku xuquuqdooda ku baadigoobayaan kuwo lamid a laga sameeyo maamul goboleedyada dalka gobolka banaadir wuxuu noqday gobolkii ugu horreeyey ee mudaharaad intaana isku yimaado laakiin waxaa u qorshaysan dhammaan gobolka gobolada dalka soomaaliya in banaan maamul goboleedyada inay ka dhacaan banaanbaxyo intaan la mid ah ay ku soo baxaan muujiyaan runtii inay xaq u leeyihiin soddonku xaq ma ahne waa xal haweenku waxay leeyihiin boqolkiiba konton iyo wax ka badan inay tijaabadu ku yeeshaan ugu dambayntii guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye oo ka mid ah mas-uuliyiintii banaanbaxa ka qayb gashay ayaa ku booriyey hoggaanka shirka madasha wadatashiga inayan dafirin saamiga wax qaybsi ee ay haweenku xaqa u leeyihiin waxaan rajaynaynaa marnaba inaysan madaxda qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyadu marnaba inaysan haweenka xuquuqdooda dafirin maamulka gobolka banaadir xuquuqda haweenku horey uu ka yahay maxaa yeelay inuu horey ka yahay waxaa sheegayda daljirkan dahsoon oo maanta aan taagannahay haweenkan taaganu waa maamulka gobolka banaadir toddobaiyo tobanka degmay ka timid madaxweynaha jamhuuriyadduna safar uu ku maqan yahay maanta waa uu imaalaha halkan banaanbaxan ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada muqdisho uu ka soconayo shirkii madasha wadatashiga oo ay ka qaybgelayaan madaxda sare ee dowladda federaalka iyo hoggaanka maamul goboleedyada dalka kaasoo lagu wado in lagu go'aamiyo xilliga ay dalka ka bilaabanayaan doorashooyinka cusub xasan kaafi qoyste v o a muqdisho